taliyaha booliiska dhuusamareeb dhamme nuur cilmi maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay saldhigga booliiska dhuusamareeb ayaa ka hadlay amniga guud ee caasimadda galmudug taliyaha ayaa shacabka ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo xoojiyo nabadda iyo xasiloonnida sidoo kale wuxuu ganacsatada ku amray inay xirtaan kamera c c t v taasoo qayb ka ah dadaalada lagu sugayo amniga caasimadda amniga caasimadda waa noo muhiim bulshada dhammaanteedu muhiim u yahay iyadoo la tixgelinayo diiwaangelinta ka bilaaban ka bilaabatay caasimadda si rasmiya maanta uga bilaabatay iyadoo khamiistii uu madaxweynuhu daafuray laga wada shaqeynaya amniga caasimadda wada ilaashanayna amniga waxaan rabaa marka hore inaan ka hadlo qodobo yaryar oo ay ugu horeyso taargala-aanta gaadiidka gaadiidka taargala-aanta ah runtii dhibuu ku yahay caasimadda dhammaanteen dhibuu nagu yahay waxaan amraynaa bulshada caasimadda ku nool mas-uuliyadday rabaan ha lahaadaan shacab ha ahaadaan ama dowlad ha shaqeeyaan inay taargada galmudug xirtaan intuu taargala-aan qofku ku socon lahaay amniyani amnigooda qofku wuxuu iska dhigayaa qof amnigiisii ka taxadarayo markuu taargada ka furayo laakiin ma ahana bedelkeeda amnigiisii uu qalqalgelinayaa amnigaaga si aad u sugto taargadaada xiro dadkaaga dhexda oga jir dadkaada iska soo saarin ciddii intaas ka cuslaysatay culays ku noqoto laga bilaabo caaway iyo beri ciidamada booliiska waxay amran yihiin siiba laanta ilaalinta wadooyinka inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan cid kasta oo taargala-aan gaadiidka ku wadata magaalada dhexdeeda iyo cid kasta oo xawaaro dheeriya oo aan loogu talagelin magaalada dhexdeeda ku socota iyo cid kasta xadgudub ku sameynaysa laamigiiyaa laga shaqeynaya magaalada dhexdiisa ahay si aan loogu talagelin in loogu socdo lama ogola in loogu socdo waqtiyada gobol oo laamiyadu xiran yihiinna in la dhibaateeyo dadka shaqadaas haya lama ogola waxaan leenahay qof walba meesha uu joogo ha ka ilaaliyo amniga naftiisana ha ka ilaaliyo nafta kale ee walaalkiisna ha ku ilaaliyo amniga ha ka ilaaliyo waxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo ganacsatada caasimadda iyagoo runtii sharfan mahadsanna aana u mahad celinayno in badan oo ay nagala qeyb qaataan ka shaqeynta ammaanka oo wada shaqeyn dhow ay naga dhexayso haddana waxaan rabaa inaan si dhow u idhaahdo wax noo wada dana amnigiinana udana keennana udana oo dhammaan bulshaweynta caasimadda amnigooda u wada dana aan rabaa galabti inaan meeshaan idinka faro in badan oo aan isu nimid oon u yeernayna waan isu sheegnay waan wadaagnay barnaamijkaas dad aan lugteenna ugu tagnoo ganacsataa iyagana ugu tagnay dukaamadooda iyo ganacsigooda goobahooda ganacsigana barnaamijkaas waan farnay barnaamijkaas wuxuu yahay in la xirto c c camero si loogu ilaaliyo amniga guud iyo amniga hantidaadaba c c camero muhiimay noo wada tahay runtii adigana muhiimay si gaara kuu tahay qof walba oo ganacsi ka shaqeynayo waxaan amraynaa oon faraynaa inay xirtaan c c camero waddada u dhow iyo soonaha iyagoo ay joogaan oo dukaankooda intaba ay c c camero ku xiraan
hadalka taliyaha booliiska dhuusamareeb ayaa ku soo aadaya xilli degmadaas ay ka bilaabatay diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka qof iyo codka